sannad kasta saddex iyo labaatanka maanta oo kale bisha May ayaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ee joojinta fistuulada ama isku furanka taasi oo sare u qaadayso wacyigelinta sidii loo ciribtiri lahaa xaaladan caafimaada hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee loo soo gaabiyo WHO ayaa waxay maanta oo kale abaabushaa taageero caalami ah oo loogu talagalay haweenka si loogu hadlo ciribjaridda isku furanka sanadkii labada kun saddex iyo tobankii golaha guud ee qaramadii midoobay ayaa meel mariyey in sanad kasta saddex iyo tobanka bisha May oo maanta ku beegan dunida loogu dabaaldego ujeedada maalintan ayaa waxa ay tahay in la kordhiyo wacyigelinta ku saabsan isku furanka in la dhiirigeliyo wax ka qabashada xanuunka si dunida loogu takhaluso gebi ahaanba in la taageero haweenka la tacaalaya dhaawacyada iyo in la kordhiyo adeegyada caafimaad ee ka hortagga iyo daweynta isku furanka titoreysa canab cali macow oo ka mid ah umulusooyinka ka howlgala magaalada beledweyne ayaa raadiyo beerula ugu warantay halista cudurka fistuulada ama isku furanka iyo sida loogu hortegi karo islamarkaana loo daweyn karo runtii haddii aan ka hadlo cudurka fistolaha runtii cudurka fistolaha waa dhibaato aad iyo aad oo bulshada ugu hayo fistolo markii laga hadlayane fistolo wuxuu ku dhacaa inta badan gabdhaha iyo hooyooyinka ayuu ku dhacaa cudurkaas waxaana sababa fistolo waxaana sababo marka ugu horeyso hooyada oo foosha ku adkaato ama weyso gargaar kee u baahneed islamarkaasna xilli dheer ay la gaarto foosha oona u badan in la badiyo barnaamijka baraarujinta caafimaadka in la badiyo wacyigelinta in la badiyo in laga hortago gudniinka fircooniga in laga hortago in laga hortago hooyada inay ku dhalaan guryaha in laga hortago inay hooyooyinka ay ku dhalaan xubin xarumaha caafimaadka inay ku dhalaan gaar ahaan mcjada iyo isbitaalaadyada inay ku dhalaan wacyigelin badan la siiyo waa looga hortagi karaa dhammaan loo istaago in laga hortago doctoreyso koraad sheekh rashiid oo ka howlgasha xarumaha caafimaadka ceel jaale m c h iyo faaruuq sbeshaalisti hosbital iyo doctoreysa caaisha cabdiqani ibraahim oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka faaruuq sbeshaalisti hosbitaal qeybta haweenka ayaa si wada jir ah ugu waramay saameynta ay kala kulmaan haweenka qaba cudurka fistuulada sida ay ula tacaalaan maalinka isku furanka waxaan arkaa haddiiba loo sameeyey maalin astaan ah oo aan ku garan karno waa maalin aad iyo aad u weyn oo aan soo dhaweyn karno midda kale isku furanka muxuu ahaaye horta waa maxay ahayd aad ayuu u daran yahay maamada micnaha maxay ahayd oo markay dhalayso kale haddaan si fiican loogu taxadirin isku furan waa u imaanaa ama umuliso khibrad aan lahayn ay ka dhalayso gabdhihii ugub ah isku furan waa u imaanaa marka waa isku furanka waa aad uu khatar u yahay isku furankaana maxay ahayd oo dhakhaatiirta ay ku arkeen anna aan arkay sidaas darteed gabadhii waxaan u gudbinay isbitaal keedsanayaa u gudbinay marka saasaa lagu soo daaweeyey wallaahi gabadha dareenkeeda aad iyo aada maxay ahayd oo ay u cabsatay gabadhii maxay maxay yihiin talooyinka ay haweenku a qaadi karaan si ay cudurkaani uga badbaadaan talooyin isku furankaas hooyooyinka waxay uga badbaadi karaan ayagoo la xiriira goob caafimaad oo maxay ahayd oo goob fiican ay ku dhali karaan ayagoo helo umulse khibrad leh oo maxay ahayd oo aad iyo aad khibrad u leh oo si fiican ugu umulso ayay u badbaadi karaan maxay ahayd barnaamijka isku furanka wallahi waxuu arkaa arrintaas inay tahay muhiim oo loo sameeyo wacyigelin weliba gabdhaha ugubka ay ku dhalaa kaamamka ama tuulooyinka inay usoo dhawaadaan goobaha caafimaadka sida loogu tacaalo xaaladooda haa waa la kulmiyey mawa jiraan iyagoo meer daboolan ama xaaladooda caafimaad ee aada hooseyso waxaan u fidinaa gargaar caafimaad ilaa iidiyo cunugeeda kala badbaadina waxaan dib ugu celinaa iyadoo caafimaad qabto waxaa ka mid a inay tagaan goobaha caafimaadka u dhow istaalo ama ismejoo kalo inay xaaladooda caafimaad ay la wadaagaan si loogu sameeyo gurmud caafimaad sheekh yaxye macalin yacquub oo ka mid ah culimada magaalada beledweyne ayaa raadiyo beerula ugu waramay muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo caafimaadka hooyada xilliga uurka leh marka la fiiriyo diinteenna siday u aragto daryeelka iyo ka warqabka haweeneyda uurka leh waa mid aad ay u bogaadisay diinteenna si gaara weliba waxaa la siiyey iyadoo la furay xitaa haweeneyda xaamilada xaq buu ilaahay subxaana watacaala uu siiyey way ka sii owleysan tahay oo marka ay ka xaqnimo badan tahay markii la sii qabo oo allah subxaana watacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay wain kunna ulaatu xamlin faanfiquu calayhin xataa yadacna xamlahun ilaahay wuxuu leeyahay dumarka hadday yihiin kuwa uur saaxiib ah uurkaasaa lagu nafaqeeyo weliba ilaahay markaa iyada wuxuu ka hadlaya iyadoo la furuu ka hadlayay haddee markay guriga joogtan sidoo kale nafaqadii ka warqabkii xaaladdeeda waa mid mas-uuliyad weyn ay saaran tahay ninka markaa iyada qaba in marka culummadu ay ka qayb qaadan karaan wacyigelinta arrinkaasi waa arrin muhiim ah in dumarka iyo maxaan ku sheegaa raggaba lagu wacyigeliyo in haweeneyda markay uurka tahay la ilaaliyo caafimaadkeeda laga warqabo maadaama ubad ay waddo culays badan iyo dhibaato aad u fara badan ay ka marayso xamligaas oo ilaahay subxaana watacaala uu ku sheegay wehnan dhibaato aad u daran uu ku sheegay in marka laga warqabo oo la xanaaneeyo oo mar walbo ragga aad ay ugu warqabaan dhibaatooyinka isku furanka ayaa waxaa sababa foosha oo istaagta helitaanka daryeel caafimaad oo liita nafaqo xumo uurka hore waxaana xaaladaas sanad kasta la kulma ku dhowaad laba milyan oo isugu jira gabdho iyo haween oo ku kala nool daafaha dunida